Guud ahaan wacyigelinta bulshadeena waxay u baahan tahay in kor loo qaado qof walibana mas-uuliyad dheeri ah iska saaro si aan horay ugu wada dhaqaaqno annagoo idil wacyigelinta nabadda ayaa waxay la socotaa horumar iyo kobac dhinac weliba taabanaya waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose oo ka hadlay door noocee ah ayay tababarada ku saabsan wacyigelinta nabadda ka qaadan kartaa horumarinta nabadda tababarada runaantii horta nabadda waa waxa loo baahan yahay bulsho ahaan markaad fiiriso waxyaalaha badan oo oo tababarada ay ka qaadan karto wacyigelinta waxay tahay oo nabadda markaad fiiriso ummadda inta badan horta waa dadka nin walba dan shakhsiya lagu wada jeedaa waa la kala maqay nin walba shakhsiyiisa uu macnaha uu u foofay uu danihiisa u raacday haddii tababaro fiican oo joogto la qabto oo mar walba tababaro la jeedo tababarada horta inta badan waa xasuusin oo qofkii waxyaal badan ay dhiirigelinaysaa waxaa ma laga yaaba in laga hadlo qofkii qaabku macnaha uu uu nabadda aga shaqayn lahaa mise nabadda loogu dadaali lahaa waxaan is leeyahay tababarada joogta haddii la sameeyo waqti walba tababarada dadka loo qabto bulshada kala duwan qeybaheeda kala duwan dhalinyaro haddaa dhahdo dadka waaweynka dumarka cuqaasha culummada oo dhan waxaan isleeyahay aniga haddii tababaradooda la joogteeyo oo waqti walba tababar loo qabto inay isbeddel weyn uu ku imaanayso nabadda dadkii haddii macnaha haddii laga aamuso oo tababarada macnaha aan si hadda sheegta tababaro haddii aan loo qabanin aan loo tababaro la siinin dadkii waa inta badan khaafilin walba dantiisu iska raacani waxaa nabadda meeshay ka bixaysa waayo haddii nabaddii mar walba nin walba nabad nabad uu ka hadlo waxaad moodaa inay dadka dhan isku hal meel loo wada jeedo oo dool isku dan inay noqdaan haloo istaago nabadda iyo horumarinta waddanka
waa dhawahay magaceygana waa cabdulaahi axmed maxamed wacyigelinta marka bulsho wacyigelin loo sameynaayo ama wax loo sheegayo ama la baraarujinayo meelaha ugu wanaagsan ee loo mariyo ama ay kala socon karaan waa idaacadda qof kastoo gurigu joogo idaacadda dhegeysan karaa bannaan aadin meel kale tegin oo taleefankiisa ama raadihiis kala socon karaa taasna waxay u fududeynaysaa inuu si dhib yar fariintii ama wacyigelintii ama baraarujintii uu ku maqlo ku qaato ku dhegaysto marka waa farsamo muhiim oo loo baahnaayoo meesha ka maqaneed aad iyo aad aad iyo aad nabadeynta waan ku wacyigelinaa meel walboo markaas dhib uu ka dhaco ama nabad looga baahanya ama maslaxa looga baahanya waan ka qayb qaadanaa ama meelo kuu dhow ha noqoto ama meelo fog ha noqoto waan ka qayb qaadanaa waana ka qayb qaadan doonaa nabadda ayaa ah horumarka bulshada waxayna qiimo u leedahay guud ahaan nolosha aadanaha oo ay muhiim u tahay in mar weliba qofku ku noolaado nabad waarta waxaa sidoo kale nabaddu ay tahay shayga ugu wanaagsan ee nooluhu jecel yahay inuu ku noolaado